أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم يا يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تصرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يفصل بينكم والله بما تعملون بصير قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة والله قدير والله غفور رحيم لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم وأخرجوكم من د... قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان يوم الدين وبعد waxaan kusoo dhex jirnay suuratlxashri oo ku saabsaneed qisadii nimankii reer bani nadiir iyo sidii ilaahay u duleeyey subxaanahu watacaala iyo munaafiqiinta iyo gaalada siday isu baadiyaan inay shaydaan oo kale yihiin oo qofka intuu baadiyeeyo qofku markaas meel xun markuu marayo oo markaa uga baxo aakhiriyo adduunba uu seejiyo markaasaa laleeyahy waxaasoo dhan waxay ku dhaceen dadka u baaba-een waa taqwo la-aantee mu'miniinay taqwada laasima oo ilaahay ka baqa oo ogaada qofka mutaqigaana inuu ahlu janno yahay qofka aan mutaqiga ahayn oo ilaahay aan ka baqin ahlu naar inuu yahay qof hadda dab ku gubanaya oo maaragtay la ihaanaysanayo iyo qof janno iyo beero ku jiro isagoo la karaameynaya isku mid ma aha hadda waxaasoo dhanoo culumtaas waaweyn iyo maaragtay qisaska iyo in lagu ictibaar qaato ilaahay qur-aankuu nagu barayaa subxaana wa tacaala qur-aanku marka waa cilmi xag alla ka yimid oo saxiixa oo nadiifa qofka bini aadamkaa qalbigiisana calaaqalo leh ilaa waa warkii rabbigiis oo jibriil loo soo dhiibay nebi maxamed oo usoo dhiibay caleyhi salaatu wasalaam ee isagoo cusub een la bedelin oo xag alla ka yimid qofkii lagu akrinayo danihiisana ka sheekaynay qur-aankaa marka waxay ahayd in lagu ta-ahuro oo lagu saamoobo oo qofku uu shucuuro in kalaam alle uu ku socdo oo markaa tawjiihaadka alle uu qaatay iyo waxa loo wanaagga loo wado xumida shaydaanku u wadana oo maaragtay uu ka leexdo saasay ahayd laakiin dadkii in badan waxaad arkaysaa inayna qur-aan ka faa-iideysanayn qur-aankana waxa le waa qur-aan cajaa-ibaho iska dhaaf bini aadam oo maanta ma arkaysaa hilib iyo jiir ka samaysan iyo xab iyo biyo oo jilicsan inuu ku ta-ahuri waaye oo saameyn waaye qur-aankan buuraha waaweyn oo xataa ku saamoobi karaa marka hadda inaad buurihii aad ka adkaataan waa ceebaa la leeyahay low anzalnaa haddaan dejin lahayn haada alqur-aana qur-aankan calaa jabalin aan ku deji lahayn macnaa asaga haddii lagula khidaabi lahaa oo la fahamsiin lahaa ee asaga awaamir la siin lahaa nawaahi laga reebi lahaa cadaabka ilaahayna subxaana wa tacaala lagu bajin lahaa maaragtay jannadiina lagu maaragtay jeclaysiin lahaa lagu raqbogelin lahaa waxaad arkaysaa la ra-ayto waxaad arki lahayd jabalka khaashican asagoo khushuucsan oo qalbigiisa iyo jirkiisaba ilaahay u khushuucsan yaho weliba khushuuci intou ka bato aan ishayn karinoo mutasadican ee kala dildilaacay min khashyatillaahi alla maanta ma arkaysa cabsidiis sababtoo qur-aankan xaqnimadiis iyo macaanida oo wato macaankeeda iyo balaaqadiisa alfaadiisa iyo macaanida macaanteeda iyo waxa uu sheegayo qofkii qalbi wanaagsan leh qur-aankan aada ugu ta-ahurayo wa ficlan dee saxaabadii iyo salafkii qur-aanku ay ku ta-ahuri jireen aaday isugu bedeli jireen waxaa dhici jirta qofka ninka musirka aayadda marku maqlo inuu isbedelo sidii maaragtay jubeyran mudcim oo kale wuxuu arkay nabigoo akhrinayo swaduur akhrinayo am khuliquu min gayri shayin am hum lkhaaliquun am khalaqu samaawaati waalarda bal laa yuuqinuun wuxuu dhaha qalbigaygiiba kow i kala siin gaaro dhah markaa ugu horeeyo islaamku galana saasay ahayd cumarna waxaa la yidhaahdaa radia allahu canhu intuuna soo islaamin isagoo alxaaqo akrinaya iyuu nabiga maqla calayhi salaatu wasalaam markaasuu marku maraayo wamaa huwa biqowli shaacirin qaliilan maa tu'minuun may qur-aankii markuu la yaabay waxuu is idha malaha qur-aankan ninka akrinaya alle shaacir sanaya qur-aankan cidda soo dejisa markaasuu ilaahay nabigu wuxuu gaaray walaa biqowli shaacirin qaliilan maa tu'minuun haddaba hadduusan shaacir ahayn waa kaahin cajiibi loo isku soo berido dhan markaasuu nabigu akhriyay walaa biqowli kaahinin qaliila maa tadakaruun tanziilu min rabbi alcaalamiin markaas ugu dhalatow dhahay inaan bal ka fekero qur-aanka hade dadkii salafkaana waxaa ka mid a dad aayadaha qur-aan markay maqlaan ayaga dhanba qaar nafta ka dhacday sidii nin taabiciya waxuu akrinayay mar fa-idaa nuqira fi naaquur fadalika yowma-idin yowmun casiir maalinta buunka la afuufo maalintaas waa maalin maaragtay culuso calalkaafiruuna hayru yasiir gaalada aan ku fududeyn marka meeshii baa nafta uga dhacdaa la yidhaahda nacam marka waxay ahayd qur-aankan in lagu saamoobe qur-aankan inta la isku akriyo inay quluubti ay dhagax ay tahay waa la yaaba wa ficla innaga lafteed waan soo gaarnay waqtiyaalkii dadku intaan fitanka oo ka yaraa markay dadku tafaasiirta qur-aanka waaga hor waa la akri jira macnaha waxa yaqaanaaba iska yaraa wadaadada uun ramadaanka iska akri jireen markay akrinayaanna hal xizibaa laga tuuraa galab ramadaan aayadda sabanazuulkeeda iyo macaan wanasalad fii kufaari qurayshin alla iska dhahaya qur-aankan dadka inuu la khidaabayo maog laakiin marka dambe waa culimmadii maaragtay qur-aanka fasiraysay oo aayaadka sabanazuulka iyo axaadiistii soo aroortay iyo khazawaadka iyo qur-aanka in maaragtay qofka dadka onaga uu nala khidaabayo runtii dadku aaday isugu bedeleen ma garatay akhiri sitiinaadki sabciinaadki aaday isugu bedeleen mase markay axaadiis arkeen aada dadka macnaa manhajkoodii iyo maaragtay cibaadaadkoodii iyo waracoodii wax badana isbedelay hadda xoogaa wax waa la maqlay laakiin haddana runtii waxaad moodaa in qasaawadii aysi usoo noqotay markaad inaan isjilcino waayo qalbigeena low anzalnaa haddaan dejin lahayn hada alqur-aana qur-aankan calaa jabalin haddaan ku deji lahayn oo macnaa asaga lagula khidaabi lahaa oo tarkiib iyo tarhiib lagu samayn lahaa oo adigaa mukalafo waa waxaana lagaa rabo la dhihi lahaa la ra-ayta waxaad arkaysaa khaashican isagoo khushuucsan mutasadican oo dildilaacaya min khashyat illaahi ma garad khashada alle la dildilaacay bal siduu ilaah yara haddayba ay jibaashaa samaysaaho yahuudda markii lagalaga sheekeyo la yidhi uma qasad quluubukum min bacdi dalik qalbiyaalkiini waa engegeen markii mucjizaadkii iyo neefkii lo-da inta la gowracay oo qeyb ka mid inta lasoo gooyey ninkii maaragtay la dilay lagu dhufto soo naalaaday oo ninkii qaatilka ahaa waxdilo uu sheegay ayaa layidhi uma qasad quluubukum bacda dalik waa engegtay oo fahiya kalxijaarati waa dhagax oo kale ow ashaddu qasaba ka daran tahay taasea dhagaxaaba roon dhagax idinkaa ka liito wa ina min alxijaarati waxaa ka mid a lamaa yatafajaru min alanhaar qaar biyo ay kasoo burqadaan wa ina minhaa lamaa yashaqaqu qaar intay dilacaan fa yakhruju minhu lmaa ayaa ka mida wa ina minhaa waxaa ka mida lamaa yahdidu kuwa lasoo dhaca min khashyatillah cabsida alleh cabsidaaba iyaga ku jirtaa layidhi adinku qalbigooda waa qalal ayagana hadda waqtigii diinta iyo nabigooda u dhexey intay sii fogaadeen oo diintii la taxriifiya qasaabatulqalbi ku dhacday runtii fitankuna qasaabatulqalbi ay keentaa saa u maqlaysid kanaa la dilay kanaa intaa oo rajadii u xumaanayso ayaa qasaabatulqalbi baynamaa la rabay in qalbiga uu jilco ilaahay la xasuusto subxaana wa tacaala oo aakharadii uu dhowaato dee iyadoo markastaba adduunyadu ay xun tahay marka haddana fitanku sii bato dee aakharadii waaba dhowdahayba markaas marka waxaa la rabay in quluubta ay khushuucdo warka badan la iska yareeyo qof walba uu yiraahdo geeridaada ha kuu timaado adigoo xaqa ku taagan ilaahna waafajiyo wa tilka taadaas oon idiin sheegaynana al amthaalu tilka taadaas al amthaalu oo mahmaahyaalka sidaa ana kuu mahmaahayno nadribuhaa wa tilka al amthaalu mahmaahyaalkaas baan nadribuhaa waxaan u maaragtay garaacaynaa oon u muujinaynaa linnaasi dadka dadka waxaa weeye mathal baa wax lagu tusaa oo mathal waa maxay shay adiga maxsuusa ood u jeedid ayaa waxaa lagu miithaalinaya shay macnuyahoo kaa maqan hadda dhagaxaas waa kula adagyahay soo maahan dhagaxaas wixii jilciyey soo wax weyn maahan oo qur-aanka jilciyey adigoo marka xab iyo biyo haddaa qur-aanku jilci weysay soo caqli darra marka maaha soo maaha hadda haddii bambo dhagaxaas lagu qarxiyo oo miinadaasan dhagaxi ay bararac kala siido min baabi owlaa soo maahan adiga inay ku qarxi karto haddii lagugu rakibo soo maaha marka waxaa la yidhi qur-aankii dhagaxaas jilciyey adiga inuu ku jilci waayo waa caqli xumo nacam wa tilka taadaas wa tilka taasina al amthaalu oo midaas oo mahmahyaalka ayaa nadribuhaa u qadaraynaa oon u samaynaynaa linnaasi dadka maxaan ugu sameynaynaa lacallahum iyaga yatafakaruun inay fikiraanoo si tafkiir saxiixa oo ay wax ku fahmaan ayaan ugu sheegaynaa say cibro qaataan oo hadda haddii lagu yidhaahdo nabi muuse maxaa lagu yidhi markuu yidhi qaala rabbi arinii andur ilayk ilaahw iskay tusow dhahay qaala lan taraani awood hadda uma lihid hadda aada igu aragta ila adduunyaa la jooga moogta walaakin undur ila aljabal buurkaas maarata bal fiiri fain istaqara makaanahu fasawfa taraani buurta hadday ixamili karto oo ilaahay aragtidiisa ay xamili karto hokey adiguna ay arki kartaa falamaa tajalaa rabbuhu liljabal ilaahay buurtii xijaabka isaga fayday jacalahu daka buurta waaba xamili weysa ilaahay aragtidiisa ilaa xadiidkii waa ahaa nabiga nabiga caleyhi salaatu wasalaam ilaahay markuu ka sheekeynaye xijaabuhu nuur low kushifa canha alxijaab canhu lxijaab la axraqat sabuxaati wajhihi ma garata haddii xijaabka laga faydo waxay gubi laheyd wejigiisa nuur ka baxaaya mantaha ileyhi basaru wax alla wixii araggiisa u gaar waana caalamka oo dhan xijaabkan maba xamili karaan ba khalqiga hadda ma xamili karaan laakiin qiyaamo noloshu intaan way ka duwan tahay marka mithaal maxaa lagu toosiyay buurtaaba hadday xamil weyso adoo miskiin oo bini aadan maa xamili kara maya nabiyullahi waa ku qancay soo maa marka waxaa leeyahy buurtaanba hadday qur-aanka iwan la daadan lahayd adinka marka maxaa ula daado weysay soo maha haddaa marka qur-aanka qofkii ku ta-asur wax ka qaado waayo oo qur-aanka uu celi waayo hadhow jahanamaa celinaysa marka dab runaha lagu gubaya hadda waxaa fiican caqli intaan leenahay qur-aanka inuuna celiyo oo waxaan ku dareenno oo xalaasha iyo xaqa oo nagu maaragtay aan ku toosno xaaraamta iyo baatilkan aan ka leexano haddii kale marka uu xaggara waayo qofku dabaa lagu gubaa soo maha yaa doqonta usha agteeda ku dhufaa la yidhi haddii kale garaweysan iyada ku dhuf marka qur-aanku waa nooga digaa jahanamo iyo waxyaalaha soo socda soo maaha haddii la garan waayo iyadiyaa lagu dhacaa walciyaadu billah ilaah kamankaln halkaa marka marayso ayuu ilaahay subxaana wa tacaala wuxuuna barayaa asmaa'diisa xusnada iyo sifaatka culaa magacyaalka ilaahay uu leeyahay iyo tilmaamihiisa macagacyaalka iyo tilmaamaha alla uu leeyahana waxa weeye qalbiga ta'hiiray ku leeyihin dadka badana waxaad arkay haddii oo ama cadaabka ama jannada looga sheekay dadka qaarku waa ta'hurayaan laakiin in badan maca macaanida asmaada ay leeyihiin ta'hiirkooda ma yaqaanin waxaa ka weyn magacyaalka allah ka weyn qalbigu inuu ku ta'ahuro magacyaalka qaar wuxuu keenay ilaahay nicmadiisa iyo naxariistiisa inaad rajayso marka qaar wuxuu keenay awooddiisa isagoo kuu qabo karo inaa maaragtay aada baqdid qaar nicmada iyo waxau kuu galay inaa shukrisid qaar wuxuu keenay ilaahay isagoo kaaga warqabo uu kuu jeedo inaa is-ilaalatid oo xishootid wey marka magacyaalka waxaa fiican markaad magacyaalka la akrinaysid sida naarta iyo jannada ay kuu ta'hireen ka badan magaca alle sifada inuu kuu ta'hiriy sababta naarta iyo jannada waa makhluuq waay allana waa khaaliq waay sifaadkiisaa la rabaa inay cabsina kugu rido jacaylna ay kugu rido tarhiib iyo tarkiibna ay kugu rido sifaadkaa ka weyn ilaa sifaadka alle waa sifadiis jannada iyo naartana waa makhluuq waay laakiin dadka in badan ma garanayaan weliba gaar ahaan kuwa sifaadka oo ta'wiiliya oo mucadilada sifaadkiibay ka cararaya marka ilaahay muxuu ku aqoonaa marka waa marka way qaldan yihiin markaasuu allah iskaana baraya subxaana wa tacaala huwa asaga alle waxaa weeye allah allah kan la yidhaahdo waaye ay ilma'luub waxay ka timi min alilaahay ka timi waa magaciisa calamkaa sida qof walbaa cali iyo maxamed loo yidhaahdo magac uga calamsan oo ilaahay uu iska leeyay waa allah min alilaahayna ka timi ay ilma'luubkan la caabudo haddaad rabtid alle midka aada rabtid allaha la caabudaayo oo qur-aankan soo jidaya allah waayo qof walbana waa yaqaana alladii allahaasoo waxaa lagu yaqaanaa laa ilaaha ilaa ma'luuha mid la weyneeyo oo la jecel yahay oo la caabudo xaq lagu jecel oosan jirin ilaa huwa asaga maahan allah tilmaanta u weyn oo ka mid ah waxa weeye waa midka asagu xaqa lagu caabudo ilaah kaloo cibaado la sii kara uusan jirin astaanta ugu weyn taas wey waa meesha laa ilaaha illa allah ay laa macbuuda bixaqin ila allah allah wuxuu caan ku yahay mataqaanaa haa waa midka cibaadada xaqa asagoo iska lahoo cid kale aan cibaadada la sii karin min aliha ya'lahu fa uma'luh ilaah waxa waye markuu waxa aada weynayso muta-alih waxaa la qofka cibaadada badan oo ilaahay weynay hada rajul muta-alih soo maaha marka uluuhiyadaas iyo tacdiimka iyo maxabada iyo isduleynta iyo khuduuca intaasoo dhan allah iskale cid kale ma astaahisho wixii kaloo loo lehayana waa dhac iyo idabdaray ku leeyihiin xaq uma lahan maxaa kaloo lagu yaqaana almaliku waa kan koonkan dhan hanto ya ha laa ilaha illaa hu caalimu lgaybi waxa maqan kii ogwey iyo washahaadati wax xaadirka waxa naga maqan adduun iyo aakharo wax lasoo dhaafay wax dambeeyo wax qarsoon bimaa huwa kaa-in wamaa sayakuun ilaahay wuu la socdo anaga naga qarsoon iyo washahaadati wax xaadirka marka anagu aan u jeedno intaba waa la socdaa yaa sifadaas heli kara qofka hadduu sifadaasoo kale owliyada kale usugay owliyadu qeybka iyo lamaairtay ogyihiin waxa weeye ninkaas ilaah kaloo caabudo tilmaan alla maahane cid kaloo leh aysan jirin ayuu heshiiyey marka tilmaanta alla ku garanaysa waxaa ka mid a caalimu lgeyb washahaada wixii maqan oo lasoo dhaafay iyo wixii jiro laakiin adiga kaa maqan aadan u jeedin iyo waxa soo socdoo maqan adduunya aakharaba isagaa og subxaana wa tacala iyo waxa goobjooga huwa asaguna alraxmaanu taa marka waxay ku tusinaysaa caalimulgeyb washahaada haddii lagu yiraahdo soo maaha inaa adigoo cilmigaaga inuu maxduud yahay inaad ogaato tan kale axwaashaadao dhan inuu ka warqabo meelaad uga dhuuma karta aysan jirin marka cabsiga kugu rida ilaa waa lagaa warqaba ogey waa lagu ilaalinaya alraxmaanu kan raxmadiisu ay waasactaa weeye alraxiimu ee naxariista taasna waxaa weeye waxay kugu bixine naxariista alla inaada ka quusan ood quudarayso oo alle aada caabudso saaad naxariistiisa aada ku gaari lahayd inaa marka a u sacyiso oo hadduuba raxmaan raxiim yahay quus meesha ma taalo qul yaa cibaadiya aladiina asrafuu calaa anfusihim laa taqnaduu min raxmat illah addoommada naftooda ku xadgudboy uu dunuubta badan sameeyo haddaad rabtaa inaad toobad keentaan waa toobad waa idiin furan tahoo ee naxariista alla ka quunsanina fa in allaha yakfiru dunuuba jamiican dunuubtao dhan waa dhaaf hadduu qofka toobad keeno inna huwa alkafuur waa ku dhaafid min alraxiim ee naxariista marka sifada qalbiga waa inay ta'hiir ku yeelataa ma ahan keliya jannadii naarta waa lagu khushuuca laakiin asmaada ilaahay baa kasii badan khushuuca wuxuu dhaha ibnu taymiya dadka oo cilmiga u baxo ta'hiirka asmaada ee sifaadka ay ku leedahay ayaa wax kastaba ka weynba soo maa sababtoo ilaa isaga alla khaaliqa sub wax iska isagaa heli kara hadda qowluhu tacaala fiiri kallaa idaa dukat ilardu dakan daka wa jaa-a rabbuka walmalaku safan safa waji-a yowma idin bijahanam ilaahaa yimid malaa'igtii waa tidin jahanamana waa la keenay yaa uga cabsi badan ugu heybo badan alla maji-iisa sababtoo ah jahanamo waa makhluuq hadduu ilaahay kaa dhiciy may ku taaban kartaa malaa-igtuna waa makhluuq hadduu ilaahay kaa dhaciyo kuma taaban karto laakiin alle yaa kaa celi kara marka sifada alle ashaaciradii iyo marka mucsilada waxay keeneen wajaa rabbuka amru rabbika inay xadfaan waa haybadii ugu weyneedba oo la rabay inaad ka cabsato ilaahay maji-iisoo kala bixinayo oo ambiyada ay leeyihiin markii la shafeec ina rabbii hadiba alyowma hadaba lam yaqdab qablahu walan yaqdaba bacdahu arrintii saa u adkeed waxaa laga wejiya amruha waxay ka dhigeen ciyaar ciyaar ay ka dhigeen oo la ta-wiilay marka ta'hiirkaas weynay leedahay asmaada sifaat qofka hadduu barto waxay dhahaan waa wax ugu hidaayo badan inaad ku ta'ahurto asmaada alle subxaana wa tacaala khawfan ragaban wa rahaban wa maxabatan wa istixyaaan macnaa xag cabsi xag xishood xag rajo xag alla aad ku jeclaato nicamkiisa xag shukri waa asmaada iyo magacyaalka alla tilmaamihiis inay aada kuu gilgilaan ko alraxmaan raxiim ka naxariista badan huwa alle allah wey huwa allah mubdiya khabar wey allaha macbuudka waa allah alladii kaasoo laa ilaaha ilaa hu ilaah kaloo xaq lagu caabud ousan jirin waxaa loo soo celiyey waa towxiid uluhiya waa la adkeynaya soo maha twxiid luluhiya twxiid alasmaa wasifaat tawxiid rububiya waa mutalaazim ilaan waxaa weeye allaha aada caabudaysa soo inaad magacyaalkiisa baratid soo maha iyo tilmaamihiisa oo rabbinimadiisa aada ogaatid soo maha asmaa u sifaatna waxay kugu bixinayaan iyo rububiyada waa isku macno waaye allahan aada magacyaalkan iska laho rabilcaalamiin oo raxmaan raxiim oo maaliki yowmiddiin ah huwa almustaxaqu lilcibaadati waa inaa barta walidalika faatixada marka hore asmaada laa lagu baraa alxamdu lilahi rabi lcaalamiin alihi caalamiinta rabbigu ahaa arraxmaan araxiim malik yowm iddiin markaa alla baratay alehe iyaa kaloo lacaabuda marka iyaaka nacbudu wa iyaaka nastaciin adaan ku caabudayna ku isticaanayna soo ma markaad ilaahay baratay khalaas isla markiiba waxaa aqbalaysaa marka annahu laa yastaxiqu lcibaada ila hu cibaadada wax kale oo istaahilo inuusan jirin marka baabadkan asmaada wa sifaatku waa baab aada iyo aada u qiimo badan haddaa qur-aan ku daburtana meeshaad asmaada iyo sifaatka huwa alcaliimu alxakiim in allaha huwa arazaaq weligaa il gooniya u yaalo maqar yaclamu khaainata alcin wamaa tukfi suduur wax kasta ilaahay waa ogyahay isha haddaad meel xunsaa ugu daydo qalbiga waxaa kaaga jiro balaayo ay kaaga jirto maal iyo wax daran ah ilaahay waa ku ogyahay iyo macsi jacayl iyo waxaasoo dhan marka waa khatar waay asmaada inuu qofka uu dhinac walba ugu ta'ahuro huwa alle allah waay aladii allahaasoo laa ilaaha ilaa huwa uusan jiro ilaah kale almeliku ee boqorka wey melik waa kan wax iska laho boqorka adduunkan iskale iyo aakharaba alquduusu ee dahiran ee naqaa-is iyo nuqsaan iyo ceeb oo dhan ka dahiran wey assalaamu macnaa midka ceeb ka nabadgalay waay salaam maaragtay ceeb oo ka nabadgalay ay saalim min jamiici alcuyuub ama salaam waa la dhihi karaa kan addoommadiisa nabadgeliya addoommadiisa kan nabadgeliya haddii isaga ku tiirsanaadaan balaayo kuuma imaan karto isagoo kadoo ku badbaadiyo ama addoommadiisa jannada ku salaam macnaha ku nabadgeliya salaamun qowlan min rab isku mid waa marka haddii salaam oo asaga daatadiisa u noqonaysana macnaha waxaa weeye waa kii asagu ceeb ka nabadgalay ama mu'miniinta iyo addoommadiisa qofkii ku tiirsan isaga nabadgeliya adduunya aakhara waa dhihi karta almu'minu ilaahay subxaanahu watacaala waa kan mu'miniinta iyo rusushiisa ilaahay u rumeeyo oo rususha wuxuu ku ayidayaa mucjizo inay run sheegayaan mu'miniintana waxau u rumaynaya hadday camal saalixa iyo ay sameeyaan hadhow wuxuu u ballan qaado u rumaynaya soo maaha gaaladana wuxuu ugu dhaartay oo maaragtay oo u rumaynaya inay dhacaan cadaabkii wixii loo ballan qaado ma garatay waa kuwa dhahayo ma garatay markay dhahayaan suuratu saafaat wasadaqa almursaliina soo maaha aayaddii qaalu qaaluu faxaqa calayna qowminahum kaanuu idaa qiila lahum laa bal jaa bilxaqi wasadaqa almursaliin mursaliinta ilaahi waa u rumeeyey wixii ay sheegayeenoo waciidkii gaalada ku dhacay madaxoo kaga dhacay marka marka mu'minkana waa saas wey ama min aminay ka timid waa kii mu'miniintiisa ammaan yeelo oo wax dhibaata aysan maaragtay gaarin labada waa la dhihi karaa laakiin almu'min macnaa kan u rumeeya rusushiisa oo inay nebiyaal xaqa yihiin mucjizaadka ugu rumeeya ama mu'miniinta u rumeeyo waxa uu ballan qaado berri uga rumaynaya inay helaan ama gaaladana wixii uu ku guulguuliy hadday rumayn waayaan ayuu iyagana farta ka saaraya marka almuhaymin kan dhan oo kontaroolo wax kasta ka warqabo wax kontaroolkiisa iyo muraaqabadiisa iyo ilaaladiisa wax ka baxsan lama arko marka taas waa inay cabsi ku dhalisaa meel kastood marayso ilaah waa kaa warqaba waa muhaymin waa kuu jeedaa gacantuu kugu dhigi karaa waa ku ciqaabi karaa soo maha marka wanaagka markastaba inaad marka jeclaatid meel kastoo joogto in ilaahay wanaag uu kugu arko adoo salaatu kana adoo meel khayr la joog adoo addoomay saa saacidaay oo wanaag uu kugu arko ilaahay kugula jeedo inaad ka digtoonaatid meel xun iyo ficil xun inaad ku dhex jirtid ma garan oo haddaa meel ay kaa dhacdaan tiraadi war ilaahay mar dam meeshaan kugu arki ilaahay meeshaas kaaga jeedo ka kac meeshaas ilahay oo kaaga arkin meeshaas alcasiizu casiiz laba macnay leedahay alfariid oo asagoo kale aan la heli karin wax alla lamida aysan jirin xadaa la waxaas casiizulwujuud wax la heli kara maaha lama heli karo marka ilaahay isagoo kale ma jiro lama heli karo waa la yidhaahdaa oo shaygan casiis waayo waa shayga naadirka oo waxyaalaha qaarkooda maanta dukaan haddad kastaba iyo ka marta oo daawooyinka aan la heli karin waa le yani naadir yani ciza macnaa casiiz ulwujuud in la helo aada way u adag tahay macnaa ilaah isagoo kale marka wax lamidaho lama heli karo isagoo kale ama alcasiizu kan haalibka oo cid walbaba isagoo ka adag tiisaa soconaysa alla subxaana wa tacaala taasna waa la yihahda alcasiizu allaha haalibka cid walba ka adag ama alcasiizu isagoo kale alla aan la heli karinoo wax lamida ay jirin aljabbaaru kan maanta ma arkaysaa waxa weeye tiisa socodsiiye oo alla subxaana wa tacaala arrintiisaa soconaysa qadihiisaa soconaayo sharcigiisaa soconaayo wixii uu rabo u meerinaya alla subxaana wa tacaala tiisuu soconaya hadduu kown ahaan wax u qadarana waxa uu qadaro jideeyaa soconaya hadduu sharci jideeyana sharcigiisaa soconaya marka wuxuu rabo addoommadiisa oo fari karaa oo u waxyoo kara oo ku qasbi karaa almutakabiru allaha isweynaysiiyo xumi iyo nusqaan iska weysiiyey ama khalqigiisaba iska weynaysiiyey ilaa waa khaaliq wey soo maahan waa rabbi wey marka makhluuqa lamid maaha waa ka sarreeya alla subxaana wa tacaala wax kastoo xumi iyo danaa-ana waa ka wen yahay iyo shirki iyo waxyaalahaas oo dhan waa ka wen yahay khalqigiisana allah subxaana wa tacaala waa ka wen yaho tilmaamihiisa iyo cilmigiisa iyo daatadiisa midna meel kama shaaba waa ka wen yaha khalqigiisa subxaana allahi ilaahay baa ka nasahan camaa yushrikuuna ay can shirkihim shirkigooda ilaaha sidaa u wanaagsan oo tilmaamahaas leh ayay waxay kala madhigayaan asnaam ama waxay sameynayaan asnaamtii intay maanta ma arkaysaa kor usoo qaadaan ay sifaadka ilaahay siinayan sowma sifaadka ilaahay ayay siinayan marka taasi waa shirki ama ilaah intay hoos usoo dejiyaan ay sifaadkii makhluuqa ay siinayan waxna ilaahay kuwa dhahay ilaahay waa aabo ciisow dhalay oo kale ilaahay hoos u dejiye se maxay ka dhigeen sidii qof bini aadan oo aabbaha wax dhalay ayay kala mid dhigeen oo naag guursaday jiniyo guursaday malaa-igoo ka dhalay maryanow maaragtay ciise ka dhalay saasay dhahayn soo maa marka taasi waa shirki waxay u sharig yeelayaan oo inta wax makhluuqa kor loo qaado ilaahay lala simo sida kuwa quraafiyiinta awliya intay kor u qaadaan iyo waxaan xataa awliyaba ahayn iyo mushrikiinta ay waxay leeyihin wixii ilaahay qaba karay qaba karaan ama qaarna intay ilaahay soo dejiyaana makhluuqa ku mathalayaan oo sifaadkii makhluuqaadka oo naqsiga ay siinayan subxaan allah ilaahay baa ka nasan camaa yushrikuun huwa alle allah wey ma rabtaa alla inaad barati waa allah magaciisa allah la yiraahdaa macnaha ka dambena waxay ayilma-luuh waa kan la caabudo wey alkhaaliqu waa kan abuura oo alkhaaliqu macnaa waa kan wax jaangooye albaariu wixii uu jaangooye kan soo saaro wey almusawiru ee haddana suurad iyo musawir siiyo saddex sifa waa iska dhow yihiin walilahi almathalu lacla hadduu hadda rabay wax warshad inuu samayso marka hore maxaa loo sameeyaa design iyo shape aa loo sameeya iyo takhdiid marka labaad takhdiidkii oo oo runaha lasoo saara laakiin sheebab kala duwan wata soo ma ilaahay markuu wax abuuraa subxaana wa tacaala sida waxuu abuuri lahaa ilaahay wuu qadaraya subxaana wa tacaala markuu wixii qadaro masha-is ku tacalluqdo kun fa yakuunu oo leeya soo ma bannaankii wixii imaanaya ayagoo wax walba suuradooda gooni ah wato waxaasoo makhluuqa qof walbaa wejigiis waa gooni soo ma bini aadan maba kala duwi karaa waad aragtaan siyaaraadka isku moodeel isku wada laakiin ilaahay labadiisa dhalatay labada mataanow kala duwaya walow ama mandiqo kastaba siay u egyihiin ummad kasta laakiin haddana tafaariic kala duwan basamaadka faraha isku mid maaha wejigii isku mid maaha xibnihii kale isku mid maaha intaasoo suwar intay ilaahay ugu kaydsan yihiin subxaana wa tacaala waxaa la qiyaasi kara ma marka taswiirku waa shaybka waxa marka ugu dambeeya kusoo baxaya khalqiguna waxawey waa jaangooynta designka waa baari-guna waxaa weye wixii la jaangooy banaanka in loo soo saaro walidaalika ninka shaacirka ahaa waxuu dhaa soo nu ammaanayo wala anta tafri maa khalaqta wakayruka yakhluqu uma laa yafriu adiga waxaad boqorada kaga duwantaho dhahay wixii aada jaangoyso banaankaa usoo saaraysa wakayruka yakhluqu wixii waa jaangoyna waxaasaan sameynoo dhaha oo cabira hadhow awood oo wixii ku tanfiida ma laho go-aan iyo casimalo buluqbaash waayoodii laakiin adigu waxaad khidada aada najexdo waa najexinaysaa marka marka khalqiga iyo beriga iyo musawirada waxaa u dhexeeya khalqigu waa design dejinta beriguna waa wixii oo lasoo saaro suuradana waa wax walbaba shaybka iyo maaragtay suuradda iyo musawirka ay wataan marka dadaa macnaha dhan isku fasiraya w marka oo hal mid ka dhigay laakiin saas u kala gedisan yihiin huwa alleh allahu waa allah alkhaaliqu wax abuura oo asagaa waxa jaangooyo design u sameeyey albaari wixii uu designka u sameeyey oo jaangooyo asagaa banaanka usoo saaray almusawiru asagaana suurad iyo shayb siinayo oo hab iyo suurad ay leeyihiin asagaa siinayo waana ammaan wey qofka inuu waxa suur cid wax suureeyo wixii uu banaanka usoo saaro iyagu shaybkaygu wata waa ammaan wey nacam calaa kulli xaal asmaada alla waa badan yihiin intaa kuma soo koobnee lahu lasmaau lxusnaa magacyaal badan oo ilaahay leeyahy oo wada wanaagba mid wal mid kale u ka fiican yahy magacyaalka allana waxa weeye imaa inay kamaal ilaahay u sugayaan ama ceeb ay ka anfinayaan weliba midda ceebta ka anfinaysa dhinac kamaalay ka sugaysa hadda fiir waxaa dhahay allahu alle laa ilaaha illaa huwa aan dhahay alxayu waa ka nool alqayuum ee isku filasa istaaga markaasa waxaa la yihi laa ta'khudu sinatu walaa noom hurdo iyo gamaayo ma qaban naqsiyaa laga anfiyey waxayna kamilaysaa xayaatadiisa iyo qayuumiyadiisa markaasa haddana waxaa la yihi lahu maa fi samaawaati maa fi lardi cirkiga dhulka isagaa iskale markaasaa la yihi man da aladii yashfacu cindahu ilaa biidn macnaa sida cirkiga dhulka uu leeyahay in wax lala qaybsa iskaba dhaafe irga xataa ma la issoo qadimi karaa inuu isagu idma maahan macnaa nafyigii sifada kalow kamilaya macnaa waxaa ku jira mulkigiisa inuu taam yahay madalash illa cind illa bidni yaclamu maa bayna aydiihim wamaa khalfahum hor iyo gadaal waa ogyahay wax dadka ka hore wax ka dambeeya isaa layidhi walaa yuxiiduuna bishayin min cilmi amaa iyaga cilmigooda wax ka hogi karaa iyaga waxooda dhan waa la socdaa asraartooda laakiin ilaahay wixii uu qarsado oo cilmigiisa wixii ilaahay u sheegan ma ogaa karaan waxaasoo dhan kamaalmada kutusinaysaa lahu ilaahay yusabixu lahu ilaahay waxaa tasbiixsada oo xumi oo dhan ka hufa oo wanaag oo dhan u suga maa fi samaawaati samadaha waxa ku sugan iyo walarduka waxa ku sugan oo lisaanulxaal iyo lisaanulmaqaal intaba oo xataa cirka dhulka yaana u jeedin waa tasbiixsanayaan walidaalika nabiga waxaa dhici jirtay inuu quruurax intuu soo qaato oo gacantiisa ku tasbiixsado oo geedkii god maaragtay qorigii weynaa uu nabigu ku khudbayn jiray calayhi salaatu salaam markuu mimbarka u wareegay waa kii ololi jiray oo ooyi jiray nabiga oo askuna sida ilmo uu yahay tashwiiqan ila nabiy sala allahu calayh wasalam dareenay leeyihi allana wuxuu le in min shayin shay ma jiro ilaa yusabixu bixamdi ilaahay mahadiisoo ku tasbiixsada wa huwa allana alcasiizu waa kii qaalib ah waay tiisu ay socoto ama isagoo kale aan la heri karin alxakiimu xikmo u saaxiiba isagoo amarkiisa oo soconayo haddana iska maquuni waxaan xikmo lahayn ma sameeyo